gobolka tennessee ee dalkan mareykanka waxaa dhowaan ka da-ay roobab xoog badan oo ay ku dhinteen in ka badan labaatan qof daadadka roobabkaasi ka dhashay ayaa waxyeelo gaarsiiyey caruur yaryar oo qaarkood dhinteen qaar kalena cisbitaalada lagu daaweynayo haddaba saare ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay ugaas axmed xasan guddoomiyaha jaalidda soomaalida ee ku dhaqan magaalada nashville ee gobolka tennessee waxaanay weydiisay xilligii roobku bilaabmay iyo muddadii u socday
koob iyo labaatankii bishii bishan dhexdeeda oo saaradhay ahayd ayaa waxaa dhacday daadad roobab mahiigaana gobolkan tennessee ayay ka dhaceen west nashville roobabkaas oo dhibaato aada u baaxad weyn geystay iyo khasaaro nafeed intaba inta aan ognahay laba iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay ilaa iyo konton qof inka badanna waa misin oo waa lala-yahay oo ilaa hadda research ayaa lagu hayaa kowniyada uu ka dhacay dhibaatadaas ay ugu badnayd ay ka dhacdayna waxaa la yidhaahdaa weverly county and hamfres county marka waa laba degmo laba degmuu si weyn dhibaato ugu geystay daadku oo ka mida gobolka tennessee ha walaal waa laba degmo weeyaan oo aan isku dhow dhow wuxuu socday roobkaasi sagaashan daqiiqadood ayuu ayuu wuxuu u socday si xawli ah oo aan kala go' lahayn aada u baaxad weyn oo historiga recordka inta la hayo taariikhda inta lagu hayo taariikhda inta la hayo seventeen inches ahaa marka waa kii ugu xooga weynaa ugu xawliga badnaa uguna dhibka dhibaatada badnaa ee ka dhacay muddooyinkan gobolkan waan gartay marka axmed ugaas axmedow dadku dhibaatadan daad miyay kasoo gaadhay mise dhibcihii roobku intii ay socdeen bay dadka qaar dhinteen
sida aan ognahay intaan ognahay walaal dhibaatooyinku waxay ka dhasheen daadadkii iyo dhibicdii oo ishaleelay oo maaragtay daadkiina uu guryihii duminayo bridgekii baabuurtii wax walba uu qaaday oo dhibaato aada u baaxad weyn uu geystay culayska ugu badanina wuxuu ahaa roobka cirka ka socda oo aada u baaxad weynaa xoogiisuna uu xawli saa-ida ku socday marka iyo daadadkii oo iskaashaday ayaa koosgareeyey ayaa waxay keeneen dhibaatadan
waan gartay maadaama gobolka tennessee dad badan oo soomaaliya degan yihiin in dhibaata kasoo gaadhay intaad ka warhayso dadka soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan walaal sahro inta aan ka warhayno ilaa iyo hadda nama aanaan helin waxaba yaraatee caddaynaya in qof soomaaliya ama daqooy soomaaliya ay dhibaata kasoo gaartay deegaankaas waxaana waxaanan u malaynayaa inaanan halkaas qoysa soomaaliyeed aanay deganeyn rajadaasaan ku rajo weynahay laakiin haba yaraatee ma aanaan helin akhbaar noocaas arrinta hadda ugu badan ee gobolkeena tennessee specially nashville tennessee dadka soomaaliyeed dhibaato aada u weyna hadda ma haysato marka laga reebo xanuunkan coronavirus oo hadda aada moodo inuu soo rogaal celiyey waxaa hadda uu bilaabay oo si aanu hore ugu dhici jirin ugu dhacaa carruurta yarar ayuu ugu dhacaa marka waxaan u malaynayaa in caruur xanuunkii uu weli uu jiro aanan ku talin lahaa kula talin lahaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba inay maaragtay ku dadaalaan siday u qaadan lahaayeen ka hortagga sida maaragtay cirbadaha la qaadanayo ka hortagga xanuunka ah
aad ayuu mahadsanyahy waxau ahaa ugaas axmed xasan oo khadka telefoonka ugu waramayay sahra cidla nural khad kala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a